waxaa nasiib daraa midda labaad wadanku inuu maalin walba galo crisis political crisis iyo constitutional crisis oo hadda isaguna weji kale u bilaabmayo sbiiker baa kana dastuurkii la waa la xaday ku kalaa kan layidhi waa la sameeyey kulligeed waa wax dhibaato ku ah jiritaanka waddanka iyo wixii la hiigsanayey aad bay dhibaato ugu tahay waxaan isleeyahay arrimahaasi waa arrimo u baahan dowladda dhexe inay ka fikirto oo isweydiiso oo laga hadloo laydhaa war aan wax duminno iyo kan aan keenno iyo kan aan ridno iyo kan aan kala tuurno sax mee maxaan dhisnaa maxaan hagaajinnaa maxaan tarnaa xaggeen hore ugu tallaabsanaa in lagu fakeray asaltaae in crisis crisis maalooba lagu bedelo oo la yidhaahdo intaasaa la sameeyey waxaan odhan lahaa dowladda dhexe bal dib ha u xisaabtanto dowlad goboleedyada dib ha u fiiriso iyadu dib ha isu fiiriso waddankana crisis kale ayaan la gelin ama constitutional ha noqdo ama mid siyaasadeed ha noqdee ha loo fakero dadku horay ha la fiiriyo aragti horey u socotana ha la fiiriyo taariikhda kuwii ka horreeyey ay soo mareenna nin waliba maanta inuu qaato taas ha cansara